dalkiidinka qarsibay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel
kulan wacan oo wanaagsan meel walba joogtaan si kastaba maqalka idin soo gaariyaba kusoo dhawaada barnaamijka xulashada waraasada xilli walba hadaan kala maqshaan marka laga reebo habeenada jimcaha
waxaan maqli jiray israa'iil ayaa dhulka reer falastiin derbi ku wareejisay adeer maqal way soo dhaaftay kenya oo dhaqanka yuhuudda xambaarsan ayaa hadda keenna ku wareejinaysa adduunyo goormaa beerlafa yeeshay ma kukuuyaana hawaysatay waxaa la yidhi ishiisa laga arkaa ushiisa lagu dilaa intaan kala qaybsannahay cid kastaaba wayna hawaysan ma kula tahay damaca kenya kiina midayn lahaa inuu yahay hadalkama taagna waxaa la yidhi baadi kugu raagtay lihi baad moodaa kenya dhul horaa ku maqan haddana mid kaley rabtaa waxaa la yidhi wax badso wax beelay dhashaa aarmay kii hore weyda kollay cidday soomaali ku kacdo kabahay ka orodaa waar keniya ayaa waxu sheega
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa arbaco khamiis ay soo gelayso shan iyo tobanka bisha afraad ee abril sannada labaatan labaatan qodobada barnaamijkan caawa kusoo qaadi doono haddii allaha ugu dalgal wax qayb ka noqon doona magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe in ka badan laba toddobaad waxay matagelinaysaa khilaaf ugu xooganaa u dhexeeya shanta mas-uul ugu sarreeya maamulkaasi haddaba waxyaha laisku hayo ayaan xogo dheeriya ku saabsan barnaamijkan caawa idinkugu soo gudbi doonaa waxyaabaha kale barnaamijkan caawan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona wasiire ka tirsan maamulka hirshabelle ayaa khilaafkaasi waxay ku tilmaameen been abiir lagu jahwaraalinayo dhammaan ummadda soomaaliyeed ku nool noo deegaanada hirshabelle wax khilaafoo taagan ma laha baarlamaanna ma soo gaarin baarlamaanku markay ay soo gaarto ayaa guddoonku isagu inuu shir guddoomiyu leeyahay maana inuu isagu uu ajandahaas lama qaadili karo iyo lama ma laha gororow ayaana warar iskhilaafsan oo ka soo baxaya khilaafka u dhexeeya shanta mas-uul ugu sarreeya maamulka hirshabelle idiin soo gudbi doona waxyaabaha kale barnaamijka caawa ku soo qaada doona wax qayb ka noqon doona magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland waxaa laga baadgoobayaa dad la sheegay in laga helay xanuunka coronavirus kadibna dadkooda kala baxay mid ka mid a goobaha caafimaad ee ku yaala magaalada kismaayo waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal baadgoob dadkaas lagu jiro iyo bandow habeenka labaad ka dhaqangelaya magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland waxyaabaha kale barnaamijka caawan kusoo qaadan wax qayb ka noqon doona magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland sidoo kale waxaa weli furan xuduudaha maamulkaas uu la wadaago ee dalka kenya waxaana si maalala kismaayo u soo gala qaad laga keena gudaha wadankaasi sababtu maxay taha wax doona oo fasax ka haysta jubbaland oo qaad ka soo qaada kenya ma jiro ogolaansho kenya kaga yimaada qaadna ma jiro oo jubbaland ay u ogolaatay
inta badan deegaanada hoosta magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland caawa waxa ka go-an isgaarsiinta waxaana sababaha deegaankaas lagu sheegay roomigaan oo ka dahay deegaano hoosta magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibyeel cabasho dadka deegaano hoosta kismaayo ay ka muujineen in ka badan toddobaad isgaarsiinta deegaankaasi oo hawada ka maqan waxyaabaha kale barnaamijka caawan kusoo qaada doona wax qayb ka noqon doona deegaanka la yidhaha qaamqaam oo hoosta kismaayo waxaa ay martigelinayaa roomi higaana iyo fatahaad webiga halkaas ku geystay waxaana saameyn uu ku yeeshay qaar ka maabeerihii ka bixi jira deegaankaasi walaalo waxaanu ka gaashaaban karna ma aha wax dad shacabii wax ka qaban karana ma aha goorrow ayaad maqli doontaan cabasho ay muujinayaan dadka deegaankaasi waxyaabaha kale barnaamijka caawan kusoo qaadadoon wax qayb ka noqon doona madaxweyne ku-xigeenka galmudug ayaa caawa gaaray deegaanka balambal oo galgaduud ka tirsan waxaana halkaasi kusoo dhaweeyay mas-uuliyiin ka mid a galmudug sababa halkaas u gaaray ayaan xogo dheeriya ku saabsan caawa xulashada wareysada aad ku dhegaysan doontiin waxyaabaha kale barnaamijka caawan kusoo qaadan doono haddii allah awood dalgal wax qayb ka noqon doono magaalada caasimadda ah muqdisho waxaa maanta ka degtay diyaaradda etoobiya aireland taasoo wada qalab caafimaad oo maalqaban u dhasha waddanka shiina ugu deeqa dowladda federaalka loogana hortagaya xanuunka coronavirus oo xilligan soomaaliya ku seybahaya xogo arrintaas ku saabsan ayaan xulashada wareysada caawa aad ku dhegaysan doontiin waxyaabaha kale barnaamijka caawan kusoo qaatan wax qayb ka noqon doona howlgal lagu dilay in ka badan shan iyo toban xubnood oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ayay ciidamada militariga soomaaliya ka sameeya deegaana hoostaga deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiib ilo warar arrintaas la xiriirta wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya waxay sheegtay in baaritaan ay wadaan ku saabsan kiiskii kufsiga ahaa ee ka dhacay deegaana hoostaga deegaanka janaale gobolka shabeellaha hoose maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayay ku amartay inay baaritaan rasmi ay ku sameeyaan askarta lagu eedanaya in kufsigaasi qayb ay ka yihiin ee ka dhacay deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose qodobadaas iyo soo korora inta barnaamijkan aan ku guda jirno ayaa caaw dhegaysan doontiin xubinta aad ku-xisaha badnad ee kalamaan qaybaha dambe barnamijka ku dhegaysan doontiin heesta xubinta iyo diyaarinta barnaamijkan oo anigu xasana saaxiibkay cumar raxmed nurraxiim saaxiibkay imaad nur raxmed ayaa barnaamijkan si wada jira caaw u farsamaynaya waa marka la eego xulashada waraysyada
waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo haddaad ii doorataan haddaan magaalada naba keeni waayo baabuurta waaweynay yaan gadaal ka geli jid la xidhaayo ma jiraayo markaan shabaab ka adkaanno markaasaan baawarta ku raaxaysanaynaa laakiin isuma keeni kartid adoo dagaal ku jira inay jidadku ummadda ka xiran yihiin
dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel
xubin wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhow barnaamijka oo dhan dhuusamarab iyo deegaanada ku dhow dhow saaxiibada ku sugan waxaana ka dhegeysan karaan mawjada dharkeed uu yahay siddeetan iyo siddeed dhibic eber makahartes halka saaxiibada ku nool cadaado iyo sidoo kale qeybo ka mid a gobolka mudug saaxiibada ku sugan waxaana ka dhegeysan karaan mawjada dharkeed uu yahay siddeetan iyo siddeed dhibic shan makahartes halka diyagu caalamka kuwooda internetka helina ay si toosan ugu dhegeysan karaan aalada tabinta tooska ah live streamka sidoo kale waxaana ka dhegeysan kartaan ee bogga aan saaxiibada nahay ee waabarye iyo galmudug online iyo bogga internetka aan ku leenahay www radio cad com kusoo dhowda barnaamijka waxaan ku bilaabayaa magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe oo in ka badan laba toddobaad marti gelisa mid ka mid qalafyada ugu xoogana oo soo kala dhexgala shanta muse lagu sareeya maamulka hirshabelle magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ahna caasimadda maamulkaasi waxaa maalmahan ka taagnay khilaaf xoogan oo u dhexeeya shanta mas-uul ugu sarreeya maamulkaasi khilaafkan ayaa la sheegay inuu yahay kadib markii wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya ay guddoonka baarlamaanka maamulkaasi sheekh cismaan barre maxamed ay ka dalbatay in shanta mas-uul ama afarta mas-uul ee ugu sarreeya maamulkaasi oo kala hadlo ee dalab wasaaradda arrimaha gudaha ah in loo wakiisho doorashada koof waa doorashada maamulkaasi oo bish agost ee sanadkani magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ka dhexaysa intaas kadib guddoonka baarlamaanka maamulkaasi sheekh cismaan barre maxamed ayaa la sheegay inuu shir degdeg ah iskugu yeeray afarta mas-uul ee ugu sarreeya maamulkaasi sida madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka labada guddoon baarlamaan iyo sidoo kale ee asaga waxaana kulankaas uu ka dhacay magaalada jowhar xarunta gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan xarunta madaxtooyda kulankaas waxaa lagu soo warramay inuu qaatay maalin gelinkeed lagana wada hadlay arrimaha doorashada iyo dalabka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka ee ku aadan in loo wakiisho arrimaha doorashada maamulkaasi iyo sidoo kale magacaabista guddiga doorashooyinka ee qaabqaabi doona arrimaha doorashada maamulkaasi waxaa la sheegay in kulankaas lagu kala tegay kadibna ay jowhar martigelisay shirar isdiidana oo ay kala yeelanayeen mas-uuliyiinta maamulkaasi kuwaas oo looga wada hadlayay khilaafkan iyo sida xal looga gaari lahaa iyo sidii wasaaradda arrimaha gudaha maamulkaasi loogu wareejin lahaa arrimaha doorashada maamulkaasi haddaba khilaafkaas iyo wuxuu salka ku hayo iyo xaqlahaantaha wasaaradda arrimaha gudaha in ay magacowdo guddiga doorashooyinka iyadoo aysan jirin sabab keeni karta faragelin wasaaradda arrimaha gudaha in ku samaysan arrimaha doorashooyinka hirshabelle waxaa caawa iga warramay xildhibaan nuur xaasho oo ka mid a xubnaha baarlamaanka maamulkaasi bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah ilaahay waa mataqaana mahadoo dhan iskale waa idin mahad celiyaa cisaad iyo cadaada fursadda khaalikaad siideen jawaabta ee su-aasheeda haddaan usoo laabto sidaad ogtihiinba maamul kasta oo meel ka jiraaho ma dhacdo inuu aw khilaaf la-aan iyo fikir kala duwan la kala qabo hase yeeshee hadda xilligan hirshabeelle wax aan cabuda shacbiga soomaaliyeed oo ama cadaadaajiba meel kasta u joogeen khilaafoo weyn oo hirshabeelle ka jira oo u sheega cabuda maa qabo waa gartay waxaan xog ku helnay mas-uuliyiin ka mid a xafiiska madaxweyneha noo xaqiijiyeen in fariin ka timi wasaaradda arrimaha gudaha oo guddoonka baarlamaanka maamulkaasi uu la wadaagay afarta mas-uul ee kale ee hirshabelle ee ku saabsaneed in wasaaradda arrimaha gudaha loo wakiisho soona magacoodo guddiga doorashada ee maamulka hirshabelle ee xog noocaasa ma hayda waa waa maadsanta waa su-aal fiican niyowan horta lama gaarin horta xilligaas aada noo sheegaydaan oo hadda waxaa iga weydiiyey oo hirshabelle doorasho loo dirin lahaa horta waxbaa ka dhiman oo hadda waxaan la tacaalaynaa muxuu ahaay arrintii corona iyo lala tacaalaa iyo muxuu ahaay arrimo kale oo ku- ku hareeraysan stateka hase yeeshee haddii aan isku dayo su-aaltada inaan ka jawaabo ee, guddiga ee, madaxa banaan kuwa dariishiinka oo ee, qolo walba uu qoran yahay isteedada dhan ee t- dastuur- ee, dastuurkooda ayuu ku qoran yahay oo mataqaana maxaaye ahdigooda ku qoran yahay Een, magacaabintana waxaa iskale een, waxaa iskale inuu soo magacaabo wasaaradda arrimaha gudaha iyo eh, muxuu ahay eh, dhinaca xukuumadda madaxweynaha lasoo marsiiyo golaha wasiirada kadib la keeno baarlamaanka Eh, baarlamaanka oo marka hore fiirfiiriyo guddiga sharcigiisa la meel mariyo kadib markii a- sharciga laysku raaco xubnaha haddana madaxweynuhu dib usoo magacaabo kadib haddana baarlamaanku ogolaado ama diido marka waa arrin dheer marka waxaa la yidhaha wasaaradda arrimaha gudaha fariin soo dirtaa warqad keentay waxaa la yidhaha bataanta ma ma jira wax ka jira lama arko waa gartay ee, ma jirtaa marka xogtan in guddoonka baarlamaanka sheekh cusmaan barre maxamed uu afarta mas-uul ee hirshabelle oo kale ugu sarreysa uu kala hadlay islamarkaasna uu ka dalbaday in wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka loo wakiisho soo magacaabista guddiga doorashooyinka oo iyadu dhammaan doorashada hirshabelle dhan iyadoo ay la wareegto mas-uuliyiinta kalena ay ka biidiideen kadib kulan jawhar ka dhacay ma jira xogtan makusoo gaarta Een, waa waa mahadsantihiin nimanyo haddii aad rabtaan haddii aad qaataan wararka facebooka iyo fadhi kudirka waa wax gaara oo adinka aad issue ka dhiganaysaan laakiin een, gudoomiyaha baarlamaanku siisa waa gudoonka baarlamaanka shirkiisa Aha.
ee awood ka baxsan hirshabeelle Aha.
oo uu kula dhiirgaray karo wasaaradda arrimaha gudaha iyo iyo muxuu ahaye, eh, eh, dowladda federaalka Aha.
ah bataatanba oo sharcigu u ogolyaha maba jirtaba marka taasaba meesha imaan karinba laakiin laba qofood ama telefon waxa hoose lagu wada xariiriyey gaar waay laakiin eh, constitution ahaan iyo ya- muxuu ahaye, nidaam ahaan wax u banaanba maahanba Mhm, waa gartay ma dhabbaa xildhibaan nuur xaashi in ka badan maalin gelinkeed in shanta mas-uul ugu sarreysay hirshabelle gulan ay jowhar ku lahay xarunta maxduuda ee maamulkaasi in arrimahaas looga wada hadlay ee, kulankaas oo sacdo baa qaatana kadibna laisku fahmi waaye laguna kala tegey kadibna kulan kale oo arrintaas ku saabsan uusan ka dhicin jowhar ee, khilaafiyo ha- xoogganna ay jowhar martigelinayso ma dhaba Een, horta waxaan rabaa inaan inaan isku dayno inaan fahmno dadku dhana fahmo dadkaan aniga aduba u sheegna wax dadku qaadan karo oo laga iibi karo Aha.
Een, madaxweynaha iyo een, gudoomiyaha baarlamaanku aniga xiriirkooda iyo dagaalkooda hoose waa wax ayaga u gaara laakiin waxaan ka hadlaynaa eedaha dastuuriga iyo hekelka dowladnimadeed iyo shuruucda ku hareeraysan qaabka isoosinta statekan ka hadlaynaa maane anigu laba nin waxay ku kala diray waa isweyda mogi midda kale wixii sharciga aniga waxaan ku sugaa golayaasha ama golaha wasiirada ama waxaan ku sugaa in la keeno golaha baarlamaanka waxaan labadaas midna oo oo oo- oo yani aan ku- ku- een, aysan aysan imaanin in in banaanka looga hadlaaho madaxweynena maxaa umale gudoomiya baarlamaanka wax dhicina umale waa garta maxaa ka ogta marka khilaafkan la sheegay in hadda uu mas-uuliyiintan hirshabelle u dhexeeya wax aad ka ogta xig- ee, ka xildhibaan ahaan ma jirta hal mali walaba raaliyo wax ee, khilaafkan ka jira ee, shanta mas-uul ee hirshabelle la sheegay inuu hadda u dhexeeyo wax aad ka og tahay xi- ka xildhibaan ahaan ma jirtaa xildhibaan Een, waxaan maqalnaa eh, keliya oo aan aanan ogeyn waxay ku saabsan tahay oo anigu aan dadweynaha baararka shaakacada ka maqlaa Een, waxaa eh, iskhilaafsan madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka Aha.
laakiin waxaan anigu inta hoos u gaadegay inaan ogaado aan isku dayay een, xataa maan aman raadin mana haddana inaan raadin gaanumay haddana ma cadayn karo inay tahay laakiin waa waxaan dembiyada meelaha maqaayadaha lagu shaa lagu cabaan ka maqlo waxaasna yani lama iskaaba loo sheego lama yaqaan walaa rabaa sheeshnadu yani accountabilitygu inuu inuu qaab dawli yahay oo shuruuc lagu dilwaabsan yahay oo media ka baxdo oo kolama ay dhacaan oo isku haya isiji dowladnimo laakiin wax laba nin koor isugu sheegtaan waxaan ogaan kara maan ma waxbaa lumiya anigu waa gartay maxaa keeni karaa is dhihi kartaa xilligan in soo baxo khilaaf ee shanta mas-uul ee ugu sarreeya ee hirshabelle iyadoo aan la gaarinba xilligii doorasho oo mas-uuliyiinta hirshabel la dooran lahaa oo xilligan iyadoo waddanka uga jira cabsida iyo dhibaatada u geysanaya xanuunka coronavirus horta inay jirto boga laakiin hadday jirto oo uma jirto inay jirto lumada kuu cadeen laakiin hadday jirto waxaan isleeyahay waa waa tartan eh, yani muxuu ahaye yani haweyne siyaasadeeda keeni kara maan hadda wax kaloo keeni kara maahan waa fagaacsan orotan waayo oro yani ama kursi eh, ama xil abishira abini bursula abishira oo qofka rabitaan oo ku jira ama guruub uga tirsan yahay ama uu xaafis uga tirsan yahay ama uu dhaqaale ku doona ama magac ku doona wax saasaa keeni kara maan hadda wax oo yani wax qaybo weyn ku fadhiyan maaha dadkaas waa gartay bishii juun ee sanadkii hore ayay ahayd markii sharciga doorashooyinka ay meel mariyeen ama ay eh, la horgeeyay golaha wasiirada ee maamulkaasi ayagoo eh, kadibna eh, ku maqnaa aqrintiisi koowaad Eh, marka suurtagal ma taha marka in haba yidhaahta xilligan iyadoo wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka ay joogto in guddi doorasho ay xaq u yeeshaan soona magacaaba mas-uuliyiinta shanta mas-uul ugu sarreeya hirshabelle Een, waa mahadsantaa waa su-aal fiican Een, weliba eh, eh, wasaaradda arrimaha gudaha ee heer federaal yani een, door waa ku leedahay een, een, muxuu ahay arrimaha eh, doorashooyinka isteydyada waa ku leedahay laakiin een, haddana ayadoo saas tahay haddana waxaa jirta yani arrintu waa mas-uul wadareed waxna waxaa shuruucda tilmaame Aha.
ama haado tasurku beelgaarka ha ahaado ama kalisoo lahaadeed yani midna eh, waxaa iskalisay midna waxaa u tilmaamaa dowladii eh, federaalka wasaaradda arrimaha gudaha Kala qaad.
ayuu tilmaamaa Eh, marka waxay keliya ku aran tahay marka arrinkaas eh, kambeenka la gaaro si yani unity oo midaysan inay u wada wajahaan arrinka yani hagaajinta dhismaha dowladnimada anigu intaasaan aan aan waa ka gartay dheeraadsan.
marka iyadoo isteedka uu shaqaynayo oo maamulka uu shaqaynayo eh, xaq ma u leedahay wasaaradda arrimaha gudaha in guddiga doorashooyinka ay soo magacaawdo ayadii arrimaha doorashooyinka maamulka ay iyadu qabanqaabyo ay ka noqoto ayadoo maamulka shaqadiisa oo dhan arrimaha doorashooyinka iyadoo la wareegtay xaq ma u leedahay wasaaradda arrimaha gudaha ayadoo dhammaan hay-adaha dowliga ah ee maamulka ay shaqaynayaan sida madaxweynaha iyo guddoonkii baarlamaanka labadaas ku-xigeen iyo dhammaan golihii wasiirada iyo baarlamaanka wa- waa mahadsan tahay ayadoo la gaarin een- een muxuu ahay sababa keeni karta yacni faragelin ee- ee keeni kartaa haddaysa hirshabelle ka jiro oo hay-adihii dastuurga shaqaynayaan oo xilligii doorashada aan la gaarin xaq ee umale dowladda federaalka iyo wasaaradeeda arrimaha guduhu midna inay yacni faragelin kusoo xaqa umala
xildhibaan war xaashoo ka madax xubnaha baarlamaanka koowaad ee maamulka hirshabelle ayaa kaasi ahaa oo la falanqeynayay khilaaf la sheegay inuu magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeelle dhexe in ka badan afar iyo toban maalmood ama laba toddobaad ay ku martigelisay shanta mas-uul ugu sarreeya maamulkaasi haddaba waxaa khilaafkaasi beeniyey oo wax kabajiraan ku tilmaamay islamarkaasna kasoo horjeestay in shanta mas-uul ugu sarreeya hirshabelle khilaaf ay martigelinayaan wasiirka wasaaradda qorsheynta maamulka hirshabelle xildhibaan cabdiraxmaan maxamed waxaana wax ka weydiiyey bal waxuu yahay khilaafkani iyo sidoo kale in ay jiraan khilaaf u dhexeeya shanta mas-uul ee hirshabelle ugu sarre
magacaygu waa ismaaciil maxamed nuur waana wasiirka wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka hirshabeelle ana xildhibaan ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle Eh, runtii waa ku dhow hay-ada oo mahadsan tahay marka hore waxaan rabaa inaan salaan diiran u diro dhammaan ummadda soomaaliyeed marka xigta eh, waxaan leeyahay cudurkan jira ummadda alla ha dhinac u dhaafiyo dad islaam aan nahay Eh, dabcan waxaan ummadda ku buuxinayaa inay eh, qaataan eh, fariimaha wasaaradaha caafimaadka ay bixinayaan Aha.
iyo fariimaha ay bixinayaan culamaa udiinka markaan usoo noqdo su-aashaadii eh, runtii eh, wax khilaaf ah oo ka jiro eh, madaxda sare ma jirto waa dad eh, raba inay ka faa'iidaystaan inay ka abuuraan eh, khilaaf ayaa arrintaa aada u buunbuuniyey Eh, ma jirin gud eh, sharciga doo- eh, guddiga doorasho sharci doorashooyinaa jira sharciga guddiga doorashooyinka lagu abuur Aha.
sharciga anagoo golaha wasiiradana loo qaybiyey intii aan sharcigii la baasgaraynin oo akrintii ku maqan yahayna wa- adduunku waxaa ka dilaacay cudur la yidhahdo coronavirus Aha.
Eh, runtii nasiib daro laskuma soo noqonin oo fadhi golo wasiiro ma jirin dabcan waana dareemi kartaa sababta keentay Aha.
Eh, marka sharcigiiyoon la baasgaraynin ama cid aysan diidin wax laisku khilaafi karo meesha imaan kara maba jirtaba sharcigaasu qofku wuxuu dhihi karaa Aha.
qolobka ha laga bedelo iyo laga bedeli maayo waxa laisku qabsan karo waddanka waa madaxda gartay ah.
sharciga marka ma baarlamaanku u gudbay mise weli wuxuu horyaallaa golaha wasiirada oo aan weli aan ka doodin ba Golaha- sharcigan golaha wasiiradan bu weli ka doodin waana loo qaybiyey akrintii markii akrinta uu ku maqnaa ee laisku soo noqon lahaa Aha.
ee isbuuclaha shirka isbuuclaha ahaa inta u dhexaysaa cudurka dilaacay waxaa lasoo rogay inaan eh, wax sharar la qaban karin inaan lasoo imaan karin si ummadda loo badbaadiyo waa gartay waxaan xog ku helay oo aysan dhab tahay in madaxtooyada koonfur eh, hirshabeelle ee magaalada eh, juhar inay ka taagan tahay khilaaf la sheegay in codsi ka yimid wasaaradda arrimaha gudaha guddoonka baarlamaanka in madaxda kale ee hirshabeelle uu la wadaagay oo ah in guddi doorashada loo wakiilsho soo magacaabista ee wasaaradda arrimaha gudaha intaan la gaarin sharci doorasho oo hadda ay sheegtay in eh, loo qeybiyo golaha wasiirada ee hirshabeelle
wax khilaafoo taagan ma laha baarlamaanna ma soo gaarin baarlamaanku marka ay soo gaarto ayaa guddoonku uu guddoonku horta waa xildhibaan ogow aha isagu waa ne qof xildhibaan ah cod buu leeyahay kalena waa leeyahay isagu inuu shir guddoomiyu leeyahay maana inuu isagu uu uu ajandahaas lama qaadili karo iyo lama ma laha aha Eh, waa waxbuu diidi karaa waxna waa ogolaan karaa sida xildhibaanka oo kale waa gartay laakiin maba soo gaarin ba waxaan rabaa mogtahay in salaadan la gaarin inaan loo weysa qaadanin Aha.
ummadana inaan layska hor keenin Waa soomaaliya godoy ku dhacday ceel dheer ay ku dhacday in laga soo saara la Aha.
rabaa Eh, dab dadkii ka soo saari lahaa ayaa waxay abuurayaan khilaaf waxaas waa propagando Waa propagandana ma gartay.
shaqaynayo.
Eh, wasiir- maalintuu baarlamaanka soo gaaro ciddii diidaysaa diidaysa ah wasiir waxaan xog ku helnay in guddoonka baarlamaanka ee maamulka in la soo wadaaga fariin ka timid wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk oo ku aadan in ayada loo wakiisho soo magacaabista guddiga doorashooyinka iyo dhammaan arrimaha doorashada ee maamulka markuu la wadaagay madaxa ka sarreysa sida madaxweyne kaxuunka istan ay ka bideen arrintaasi khilaaf ka dhashana uu taagan yahay ma waxaad beeninaysaa khilaafkaasi mise waxaad beeninaysaa in wasaaradda arrimaha gudaha ay fariin soo dirtay guddoonka baarlamaanka ay soo wakiilatay ee, madaxdii maamulkaasna ay ka biididay arrintaas
wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka wax fariinoo soo dirtay male anaa cod dheer iyo cod gaaban ba ku dhahayo aha wax eh, midda labaad hal shay ogow Aha.
doorasho laysku soo hadal qaaday iyo qaabka u dhacayso weli ma jirin iyadoo la rajaynayay in bilahan ramadaanta kadib arrintaa laga fariisto Aha.
walaa wasiirada ka shiraan eh, baarlamaanku ka shiro maxaa laga yeelaa la yidhaahdo odayaashii dib in loogu celiyo arrintaa iyo doodahaas iyadoo la qaban rabo ramadaanta kadib lagu ballansan yahay yaa ilaahay maqaadirtii waxaa yimid cudurkan Aha.
sidaasayna doorashadii hadda dib ugu dhacday waqti ay gaari doontana allahu aclam lama yaqaano Aha.
maalintii ilaahay ummadda wixii ka badbaado inta ka sheekaysa cudurkan allah lagu daraan maqli jiray ducaa Aad iyo inta ka sheekaysa inta ka sheekayn doonto unbaa doorashadaasna ka hadli doonto Aha.
Eh, ummadduna waa dad wax isku darsaday ma aha dad xoog isku haysta ma aha Aha.
wixii markaa cod u kala helo unbaana lagu dhaqaaqi doonaa Waa gartay.
mar kastana mar kastana waxaa taagnaan doonto dalka Aha.
hirshabeelle Waa gartay.
Tan shakhsiyadeed marna ma shaqayn doonto Ee, wasiir ma dhaba in shanta mas-uul ugu sarreysa hirshabeelle kulan yeesheen oo aysan goobjoog ka ahan golaha wasiirada iyo xubno ka mid a xubnaha baarlamaanka ee maamulka Ee, arrimaha doorashada lagana wada hadlay ee, sidoo kale laga wada hadlay ee, fariin la sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha ay ka timid oo adigu aad sheegtay in been ay tahay oo aysan jirin wax fariin oo wasaaradda arrimaha gudaha ka timid
wax wasiiro iyo xildhibaano shiray oo arrinta doorashooyin ka shiray ma jiraano anaa joohar joogay meelna ugama bixin labada goloba anaa ka tirsan eh, nin deegaana oo afar laad saacdood dhex jooga oo very active-na ka ah marka eh, wax shiray oo arrimo doorashooyin isku soo qaaday Aha.
oo aan ka ahayn sharcigaasna loo qeybiyey hadda solidly ma jirto anaa beeninayo Ee, Darbi shanta caddayn oo mas- ee, ku shanta sameeyey mas-uul sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoonka baarlamaanka labadaas ku xogeen ayaan xog ku helnay inay shireen Ee, lagana wada hadlay ee, qaabkii loo yeeli lahaa ama laga yeeli lahaa ee, dalabka wasaaradda arrimaha gudaha oo arrimo doorasho ku saabsan Ee, Madaxdu- xubno ka mid a xubnaha madaxdu- baarlamaanka ayaa qeybo ka mid a noo xaqiijiyay waxayna sheegeen in guddoonka baarlamaanka fariintaasi lasoo gaarsiiyey ee, shanta mas-uul oo kalena ay ka biidiideen ee, hirsha- hirshabellena ay u- mataqaanaa iyadu ay u xilsaarantahay ama mas-uul ay ka tahay soo magacaabista guddiga doorashooyinka oo arrimahan ayadu ay ka dhasheen
Een, horta marka hore madaxdu waa shiri kartaa madaxdu waa shan horta lix ma aha Aha.
Ee, waa laba madaxweyne oo madaxweyne madaxweyne ku-xigeen iyo saddexda guddoonka oo oo guddoon iyo koowaad iyo labaad kala ah Aha.
Ee, iyagu saacad kastay shiraan waxayna ka shiraan ee, soomaaliya waa ogtahay system midaysan oo laga laga duula ma laha Aha.
mar kasta waa in laisu yimaado hadday ay qaylo soo kororto hadday eh, faa'iido soo kororto haddii arrin laga tashanayo waa in laisu yimaado oo fadhi laga yeesho wixii ayaga kasoo baxaana bulshada loo soo bandhigo Waa marka gartay.
iyagu horto hadday inta qol isku xireen ay soo wada hadleen micnaheedu ma aha inay doorasho kasoo hadleen Waa gartay.
Ilaa Ila ku agdhow, ay sheegeen, eh, asaga- asaga xafi- unbaad ku celinaysaa.
Mhm. ila ku agdhow xafiiska madaxweynaha qaarkood waxay noo xaqiijiyeen in shir socday in ka badan ee maalin gelinkeed oo shanta mas-uula hirshabelle u sareysa ay ka wada hadleen arrimo doorashada marka xoog noocaas aad iminku soo gaartay mise og tahay kulan juhar ka dhacay oo arrimaha doorashada koonfur hirshabelle looga hadlay
madaxdu wax kale oo isku haysan karaan laakiin arrima doorasho fadhigeeda weli lama yeelan waxaan anagu ogeyn hadda anoo door joog waxaan ogeyn ma garanayo warkaas meesha hadda adigu ka keen
waa gartay marka suurtagal ma tahay in doorashadii hirshabeelle xilligii loogu talagalay oo bisha agosto ee sanadkaani inay dhacdo ayadoo ognahay saameynta eh, uu geysan karo xarunkaani iyo eh, marxalada guud ee ku gadaaman maamulka hirshabeelle fadhigiisa jawhar
adoo mahadsan waxaan har iyo habeen u taagannahay badbaadinta ummadda ee soomaaliyeed xilli hadda doorasho iyo yaa tegaya iyo yaa joogaya laga hadla lama joogo hadduu alla awoodda la idmo oo horaan kugu sheegay haddii kuwa ka sheekeeya ilaahay nagu daro maalintaa un baan dad waaweynaan nahay intaan fadhiisano mas-uuliyiinaan nahay aan ka shirno yan doorashada waktigeeda iyo marna horta inay doorasho dhacayso muran kuma jiro laakiin ma waxay dhacaysaa eh, sanadkan ma sanad dambay dhacaysaa waxaana xukumo cudurkan eh, masiibada ilaahay keenay allah naga dulqaado waxaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer hirshabelle u sheegayaa in wax khilaaf ah oo ku saabsan doorasho inuusan jirin eh, guddi doorasho iyo doodeedana aan laysla gaarin arrintaasna aysan jirin tan kale cidda wax diideysa golaha wasiirada ha ka diido hadduu wasiir yahay qofka cidda kale wax diideysa baarlamaanka marka la keeno qodobka ha la bedela ha tiraahdo haddii haddana sidii rabtay ay wax noqon waayaan cod bay leedahay gacanteeda ha laabato qofna qof ma qasbaayo gacanta ma taagaayo waxaan ummadda soomaaliyeed iyo ummadda hirshabelle u xaqiijinayaa in howlaha sidii la rabay ay u socdaan wax walbana sidii loogu talagalay ay u socdaan mahadi ha ka gaarta ilaahi subxaanahu watacaala ka suko mahadaasna waxaa iskale madaxdeena sharafa leh oo isku duubnida iyo wada shaqaynta ay ka dhexayso waxaana kugu daliil ah cudurkan nimid sida aan garbaha usu haysano ee aan harriya habeen ugu taagannahay ee aan badbaadada ummadda aan banaanka ula taagannahay
raalahda saaxiibayaal halka marka hore aan kugu sheegay inuu yahay xildhibaan cabdiraxmaan maxamed oo ka madax xubnaha baarlamaanka maamulka hirshabelle balse waa ismaaciil maxamed nuur oo ah wasiirka wasaarada qorsheynta maamulkaasi wuxuu ga waramayay eh, warar maalmahan tibaxayay oo jawhar ah in martigelisay mid kamid qalafyo xoogan oo u dhexeeya shanta mas-uul ee ugu sarreeya xulasha waraysadaa dhegeysanaysaa radio cadanaha waa la socotaan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland ayaan goor aadi doona oo laga baadgoobayaa laba kiis oo la helay lagana helay coronavirus kadibna la sheegay inay ku fakadeen xaafadaha kadib markii eh, ehelka dadkaasi ay kala baxeen mid ka mid a xarumaha caafimaad ee ku yaala magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland waxaa si caadi ah oo si malalah maalin walba usoo gala qaadka dalka kenya kasoo golaha xeebaha uu la wadaago dalka ee kenya gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland waxaa maalin kasta magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland si maalinlaha usoo gala qaadka ee sicir darra sida sharci darrada ah dowladda kenya usoo gelinayso maamulka jubbaland oo xirir dhow la leh ee mas-uuliyiinta hogaaminaysa maamulka jubbaland wasiirka wasaaradda gaadiidka maamulka jubbaland maxamed cabdi maxamed ayaa caawa eega warramay ujeedada ay ka dabaxsan yihiin xuduudaha furan iyo qaadkan si maalinlaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland ay usoo geliso dowladda kenya oo xilaagan khilaafkii ugu banaa dowladda federaalk soomaaliya uu kala dhexeeyo iyo xanuunka ilaahay ummaddaa ka nabadgeliyo ilaahay ummaddaa ka nabadgeliyo cudurka allah keena allahna qaadi kara jubbaland markii loo fiiriyo way dadaal bay samaysay guddi baa la magacaabay ka hortaga camalkaas coronavirus guddiga way hawl galeen xuduudaha waa la xilay oo xuduuduhu ma furna horta xuduudda kenya aan xuduud la leenahay dhinaca etoobiyana doorow baan xuduud kala leenahay doorow marka gacan ku-haynteeda ciidamada hadda meesha ku sugan dowladda federaalka waayo hadda amarkeenu hadda meeshaas kama shaqeeyo laakiin dhinacan kenya waa xuduuddu waa xidhan tahay wax hadda isugudub hool isu gudbaana ma jiro
waa gartay qaad ay leedahay dowladda kenya ayaa si maalinlaha kismaayo u yimaado oo dhanka doomaha ku yimaada marka meelaha xirteen dhanka badda oo doomaha ku yimaada qayb kama ahan dee dee hadda waa taqaano dee baddu waa bad waa waa furan tahay awoodda dowlad goboleedna hadda badda ciidamo uu ilaaliyo ciidamo badeeda ma leh way dhacdaa mararka qaarkood inay iska soo gudbaan dooma dooma si dhow mashaala ku keenaan laakiin laakiin guud ahaan waa la xidhay waana la joojiyey amarkaasaa maxay laakiin si dhow mashaala marmar waxaa kusoo galaa doonyo jaad sida way kusoo galaan oo waa iska taqaanaa dee soomaali iyo xaaladaheeda arrintaas marka waxaan isleeyahay wixii dadaaloo la samayn kara waa laga sameeyey waa gartay jubbaland marka la eego deegaanada kale ee soomaalida qaadka kenya ee si sahlan iyo si adag toona kuma yimaado wax doona oo fasax ka haysta jubbaland oo qaad ka soo qaada kenya ma jiro ogolaansho kenya kaga yimaada qaadna ma jiro oo jubbaland ay ogolaatay wixii tuugaysiga iyo waa iska meesheeda oo way iska dhacdaa marka qaarkood kenyana deris baan la nahay annaga diyaaro badana xiriirkeenu wuu isaga dhici karaa oo xiriirka jubbaland iyo kenya hadda ma xuma waayo xidhiidaan leenahay ciidamadoodii baa jooga ciidamada amazon oo jooga halkan ciidanka kenya ugu xoog badan howlahaasoo dhan marka waxyaalo dara badan oo isku xiran baa jiro taa iyada hadda maxaa sigeedu leedahin lama nolodan bay geli karo oo wadamada deriskay ka mid yihiin oo khaasatan xuduud dheer aa naga dhexaysa annaga waa gartay marka qaadkan somaliland ma u yimaadaa ee mise ee xiliyo gaaraya jiro oo aysan maamulka maya maya aysan maya wax maalinla ma ma ma jiro tuugaysi baa marmar wax ku soo galaan waxaasina wax dawladda ogtahay ma aha jubbaland Aha.
waxay ogoshahayna ma aha waa wax si dhuumashaala marmar isaga yimaada taana ciidamadu intay ka hortegi karaan way ka hortagaan waa gartay ee dekeda kismaayo miyuu qaadkan kasoo degaa oo yimaada mise waxaa jira meelo kale oo macmal ah oo qaadkan kenya ilada kasoo gala deegaanada jubbaland doonyahan horta qaadka keenay waa taqaanaa waa doonyo oo iska doonyaha yaryarka oo dheereeya waaye meel kastay ka degi karaan maaha waa degad weligoodba deked kama degin kuwaas deked maba deked kama degaan Aha.
mana mana deked baba qaadaan waa duman yaryar waaye waa gartay marka meel alla meel kasta oo badda ka mid ah oo beriga kaga aadan bay ka degi karaan waa gartay haddaad waxaa ku heshaan in qaadkan uu si sharci darraa kusoo gala deegaanada jubbaland ogtaana in khataro badan oo dhanka caafimaadka ay ka dhalan karto maxaa ka hortagi weysan wasiir si loo arrintaa waa laga badbaadiyo hortagay ciidamaha loo sameeyey bandoo habeenkii ahaa jiro hadda magaalada kismaayo lagu soo rogay badanaa habeenkii buu soo galaa bandoodaa jira lagu soo rogay ciidamadu intaa way garaaf wareegayaan waana laga hortagaa waana lala diriraa Mhm. waa gartay Taas ma la insha Allah socotaan marka waxaan rajaynaynaa waqti dhow waxaan rajaynaynaa in hawshaas lasoo gabagabayaan rajaynaya wasiir ma la socotaan marka meelaha sida gaarkan qaadka uga soo dega oo ay mar kasta diyaaradahan ama doomahan ay si siyaara qaadka u geeyaan
horta jubbaland weligeedba diyaarada qaad ma keenin intii xataa xamar markuu ka degi jiray jubbaland diyaarad qaad keentahay ma jirto oo garoomada jubbaland wax qaadoo ka soo degi jiray ma jiro Ee, waxa ay qaad ii sheegtay in qaadkan ay keenaan ee, doomo dheereeya marka ma la socotaan oo maka xukam ka haysan goobaha qaadkan ee, sida ay uga soo degaan darrada ah oo jubbaland ay kasoo galaan qaad marka laga reebo kismaayo oo ah caasimada ah, maamulka maya maya niyo horta arrimahaas hadda wax faahfaahin annaga kaama siin karno laakiin waxaan kuu sheegaa waxaasi wax la ogol yahayna maaha wax jubbaland ogolaansheeda haysana maaha wax tuugaana mar walba way iska dhacdaa
waa gartay ee, qaadkan ee, kenya ay soo gelaysa deegaana jubbaland waxaana ii sheegtay inuu yahay meesha darraa marka waa la socotaan oo dhibaata ka dhalan karta haddii uu xuduudaha iyo ay furan yihiin oo qaadkan uu si manla usoo galo marka tillaabo noocee leeg ayaa ka qaadi kartaan haddii uu soo bato ama aad xog ka heshaan qaadkan uu si manlaha deegaana jubbaland uga iman karo uu soo degayo horta kuwa qaadka dowlad kenya ma keento oo kenya lafteeda ka xiran yahay oo gobolada kenya oo dhan waa wada kala xiran yihiin oo waa dadkaay oo bandoodaas lagu soo rogay kenya gudaheeda ma gudbaan waa gartay ee dadkan beeralayda iyo dadkan ganacsatada soomaalida oo qaadka ka shaqaystaa waxaan tuugeysiga iyo barmuudada ku shaqaysta taana waxaan jecelnahay waqti dhow inaan soo afjarno haddii alla idmo.
wasiirka wasaaradda gaadiidka maamulka jubbaland ayaa kaasi aga warramayey qaad si maanlaha usoo gala ee, kismaayo xeebaheeda islamarkaasna dooba lagu keeno waxaa sidoo kale wasiirku iga warramayey ee, dhibaatada xanuunkan iyo suurtagalnimada in dhibaato intan kasii badan kenya ay soo geliso deegaanada jubbaland xulashada wareysada aad dhegeysanaysaan radio cadan hawla socotaan intaan ka bixin wararka kismaayo isbitaal ku yaal maalin ka hor kismaayo waxaa laga helay laba kiis oo ku saabsan xanuunka coronavirus waxaana ee, xaqiijisay guddigii ay jubbaland u xil saartay ka hortagga xanuunka coronavirus oo uu hogaamiye u yahay wasaaradda arrimaha gudaha wasiirkeeda waxaa la sheegay in xaqiijinta kiisaskaasi kadib dadkii laga helay xarunkaasi inay isbitaal ku yaalla kismaayo ay kala baxeen ee, ehelka dadkaasi waxayna ay ka biidiideen in xarunkaasi dadka ay qabaan kadibna waxay dib ugu celiyeen guryahooda oo markii horeba ay ka keeneen waxaa la sheegay in wasaaradda caafimaadka maamulkaasi jubbaland ay martigelinayso ee, qaabkii dadkaasi loo baadgoobi lahaa waxaa la sheegay in ilaa hadda aysan jirin ee, dadkii ee, halkaas ku hela qaabka loo helaa iyo sidoo kale qaabkii xerir loo sameyn lahaa xiriir aan la sameynay guddiga kahortaga xanuunka coronavirus iyo wasaaradda caafimaadka nooma aysan suurtagelin balse saaxiibyada marka waraysan nala hadlaan waad dhegeysan doontiine intaan ka bixin ee, magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland warar ku saabsan magaalada kismaayo waxaa habeenka labaad ka dhaqangelaya bandow ay kusoo rutay maamulka jubbaland magaaladaasi iyo inta badan deegaanada maamulka jubbaland bandowgaas ayaa ahaa in laga hortago ama la joojiyo isku socodka dadka ee gaadiidka kismaayo taas oo laga hortagaya dhibaatada u geysan karo iyo saameynta xanuunka coronavirus oo jubbaland maalin ka hor laba kiiso ku saabsan xanuunkaas ay ka shaacisay magaalada kismaayo ee jubbaland cabdimajid cabaas aadan oo ah wariye ku sugan kismaayo ayaa caawa iiga warramay bal sida kismaayo uga dhaqangalay bandowgii lasoo rogay iyo sidoo kale deegaana hoostaga oo caawa la sheegay inay marti gelinayaan ateenlaan kadib markii roomeygaana ay ka degeen deegaanka raaska boon oo ku yaala deegaanada hoostaga magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee jubbaland waa mahadsan tahay eh, xasanow eh, eh, habeenkii labaad magaalada kismaayo waxaa eh, ka jira eh, bandow oo lagu soo rogay goobaha ganacsiga iyo sidoo kale goobaha bulshada ay isugu timaado Eh, bandowgaas ayaa waxa uu markaa eh, salka ku hayaa kadib markii guddiga ka hortaga eh, caabuqan dunida saameeyey ee coronavirus-ka ay dhowaan eh, shir ku yeesheen magaalada kismaayo lagu go-aamiyey in wixii salaada maqribka ka dambeeya aanan macnaha ganacsiyada iyo sidoo kale eh, goobaha kale ee bulshadu ay timaado aanan markaasi eh, laba nooco in aan isugu imaan sidoo kalena ganacsiga eh, magaalada kismaayo aanan la furin taa oo markaa looga eh, hortegayo sidii looga baabsan lahaa xanuunkan ee dunida saameeyey ee markaa koronaha Eh, hase yeeshee eh, xasanow eh, waxaa markaasi eh, eh, dhaqangalka bandowgan uu daba socdaa iyadoo markaasi guud ahaan eh, wadooyinka halbowlaha ee u ah magaalada kismaayo iyo goobihii kale ee hoteelada oo ay dadku ku kulmi jireen iyo goobaha fadhi kudirada dhammaanba la dhigay ciidamo markaasi ee isugu jira nabad sugid iyo boolis kuwa oo markaa dadka markaasi ee kala ceyrinaya hase yeeshee eh, bandowgan ayaa eh, waxa uu sidoo kale saameyn uu ku yeeshay eh, isku socodka gaadiidka iyo sidoo kale dadweynaha oo iyagu markaasi eh, xilliyada habeenkii ee isaga kala gooshi jiray xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada kismaayo hase yeeshee eh, guud ahaan laamiga dheer ee markaa isku xira madaxtooyada iyo weliba dhanka dalcadda kismaayo ayaa waxaa markaasi la dhigay baabuurta waaweyn ee ciidanka ee gaashaaman ee kuwaasi oo aad u moodid in markaa iyagu ay isticmaalayaan awood oo markaa ku saabsan sidii dadka markaa loogu kala celin lahaa goobaha ay isugu yimaadaan aha waa gartay Eh, bandowgan la soo rogay oo kismaayo habeenka labaad ee martigelayso yaa soo rogay muxuusaya hadda adig u xasuusido waa bandow noocee ah goormuu soconaya goormuusa bilaabanaya Een, xasanow ee guddigan ayaa shalay ee xilliga ee salaada duhur kadib shirkii ay qaateen isaga oo socday dhowr saacadood waxa ay markaa ku go-aamiyeen in markaasi xilli aanan loo yeelin ilaa iyo inta ee xanuunkan koronaha markaasi ee iminka aada u mooday in soomaaliya qeybo ka mid ah uu kusii fidayo aanan markaasi ee, ee, ilaa iyo inta laga cirib tirayo uu bandowga socon doono bandowgan ayaa waxa uu yahay mid xilliga habeenkii keliya ah laakiin maalinkii waa iska caadiyo magaalada aad ayay u furan tahay goobaha ee shaqada laakiin keliya waxaa mamnuuca maalinkii in shirarka ee gudaha hoteelada kismaayo ka dhici jiray iyo sidoo kale goobihii kale ee bulshada isugu timaan jirtay aanan markaasi u furnayn waxaana markaa ee bandowgan uu ka soo baxay guddiga ee ka hortaga caabuqan coronavirus-ka oo ilaa iyo laba iyo toban xubnood oo markaasi laga soo xulay golaha wasiirada iyo sidoo kale ururada bulshada rayidka ahi ay markaa iyagu go-aamiyeen waxaana guddigan guddoomiye u ah wasiirka arrimaha gudaha ee jubbaland ee generaal maxamed warsame ee faarax waa darwiish gartay Eh, saaxiib eh, xilliga eh, uu bilaabanaya coronavirus eh, bandowgan lagu soo rogay eh, magaalada kismaayo ma waa xilli ma ma la shaaciyo guddigan arrimahan kusoo qaada leh oo loo saaray ka hortaga xanuunkan ma shaaciyeen Een, eh, xilliga waxa ay ku shaaciyeen salaada maqrib ilaa iyo iyo subaxii eh, lixda subaxnimo ayuu markaa bandowga ku egyahay Eh, xilliga laakiin eh, si guud ah markaa ilaa iyo muddada uu bandowgan soconayo laguma shaacin qoraalka ay guddiga soo saareen laakiin eh, iyadoo markaasi ay ciribta hoose ee warqadda ay soo saareen guddiga ay kaga dhigeen eh, fiiro gaar ah oo markaa ku saabsan ilaa iyo inta caabuqa ee koronaha oo markaasi eh, laga cirib tirayo ama markaasi eh, in ilaa iyo markaa eh, xal kale la helayo ayay markaa eh, kusoo qoreen warqadda ee guddiga kasoo baxday laakiin eh, bandowga ayaa xasanow waxa uu u muuqdaa mid inta badan markaa la saarayo ee goobaha ay bulshada isugu timaan jirtay ee cudurkanna sida la sheegayba isu imaatinka bulshada ayuu markaa ku fidaa taana ayaa markaa looga gol leeyahay laakiin ha yeeshee eh, ma jirto goobihii eh, xilliyada habeenkii ee bulshada isugu imaan jirtay waxaa sidoo kale eh, habeenkii labaad caawa xiran goobaha markaasi ee loo yaqaano kubadda ee sallaxa lagu dheelo inta badan ee dadka ee maalinkii shaqeeya ay habeenkii iyagu markaasi ee ciyaarta kubaddaasi ay dheeli jireen habeenkii labaad ayay xiran yihiin guud ahaanna waxaa markaasi wadooyinka halbowlaha uu ah magaalada kismaayo la dhigay ciidamo markaa isugu jira booliska iyo nabad sugidda kuwaasi oo dadka ka kala celinaya goobaha ay markaa ku sugan yihiin cabdimjiid haddaan ka gudubno arrimaha badaw kismaayo dileedka kismaayo waxaa lasoo warinaya caawa in deegaano ka mid a tanada ka goon tahay maxaan xoog ka haynaa ee, waxaa jira Een, xasan oo deegaanada ay anteenooyinka ka go-an yihiin waa deegaanka raaskaamboni buurgaago kudhaa ilaa iyo madhawo iyo sidoo kale deegaano la isku yidhaahdo jooraha oo dhinaca iyo kulbiyow ahi deegaanadaasi eh, sida aan eh, ila xog ogaal aho markaasi ay xaqiijiyeen ayaa waxay ii sheegeen in ay tahay ciladi ku timid ee shirkadii isgaarsiinta hormuud oo deegaanadaasi markaa xarumo ah, ku lahayd waxaana ciladan ay ka dambeysay kadib markii eh, eh, sh- halkaasi ay ka da-een roobab mahiigaan ah taana sababtay in birta towerka qaybo ka mid ah ee halka ugu weyneed oo ku taalay raskamboni ee markaa eh, roobkii da-ayay uu saameyn ku yeeshay waxaana eh, saameyntaasi ay ka dambeysay kadib markii waxa eh, la yidhaahdo oo soomaalida u taqaano jacda ee xilliga roobka ay markaa ee, inta badan markaa ee, waxyaabo dhibaato ah u geysata biraha dhaadheer ama taawarada ay halkaas saameyn ku yeelatay ee, mas-uuliyiin ka tirsan shirkada hormuud ee qeybteeda kismaayo oo aan la xiriiray ayaa waxa ay sheegeen in ciladaasi keliya ay tahay ilaa iyo haatana lagu guda jiro hagaajinteeda laakiin waxa ay muddo toddobaad ah ku dhowaad ee, dadka deegaanka ay ka cabanayeen in anteenadaasi ay halkaa ka maqan tahay oo guud ahaanba isgaarsiinta magaalada ahi laakiin waxyaabo kale oo haatan meesha ka jira ilaa iyo hadda lama soo warin keliya cilad ku timid dhanka anteenada ama isgaarsiinta halka oo xarunta ugu weyn shirkada hormuud ay ku lahayd jasiiradaha ee halka la yidhaahdo raaskamboni
cabdimajiid cabaas aadan iyo kaasoo ah weliya kusugan kismaayo iga warramayay banduu lagu soo war kismaayo oo habeenka labaad kismaayo ay dhaqangelinayso iyo roobmikaan oo ka dahay deegaanka raaska boni oo qeybka deegaanada hoos yimaada magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland kula wanaagsan ayaan idin leenahay goorna waxaan aadi doonaa wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalka oo baarisa ee kiis lagu eedeeyay ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya oo ka dhaca deegaanka janaal ee gobolka shabeellaha hoose ee koonfur galbeed balse markaan
dowlad mushaar kuma lihi dalkanna waa u shaqeeyaa dadkaanse dadkaanse wax la leeyahay
lambar afar soobe banaadir seepiano beerta jaadka ceelasha afgooya yaa socdoo dan leh ilaa ay markii caddeey ooy gala gala gala gala gala istaag jooji gaariga keen lacagta boqol shilin soomaaliya halkan saar aniga haddaa garaash ka soo baxay wax ma wato waa ujeeda gaariga waa faaruq garaash baa ka soo baxay lacagta sheegays maxay tahay bixi maysid adoo bixin lacagtee baakingaree gaariga askarigu waxa uu xaq ku leeyahay dowladda kaa oo ah inay bixiso mushaaraadkiisa haddiise ay dowladdu baal marto waxa uu askariga u bareerayaa inuu baarto dadka shacabka ah waase yaabe maxaa biicilka oo keliya barbaartan daba dhigay kuwan gaariga mukeefka leh ku dhex mushaaxaya miyayna wax weydiin karin waa yaabay haddii la yaabo yaasiinka
xulasha wareysada ayaa dhegeysanaysaa redio cadna xoola socotaan magaalada caasimada ah muqdisho haddaan markaan aadno dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya ayaa goordhow caawa xaqiijisay in ay geeriyodeen saddex qof oo ka mid ah dadkii uu gudaha dalka uu ku helay xanuunka coronavirus waxaana gaartay tirada guud ee dhimashada wadanka gudahiisa shan ruux wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya fawsiye abuukor nuur ayaa waa warbixin maalinlaha oo arrimaha coronavirus ay ku sheegtay in sidoo kale maanta la diiwaangeliyay labaatan xaaladood oo xanuunkaasi ku saabsan tirada guud ee kaskan la diiwaangeliyay oo dhan ayaa gaartay siddeetan xaaladood oo coronavirus ah wasiirka caafimaadka sidoo kale waxay mar kale ay dalbatay bulshada inay si saxan u qaataan talooyinka caafimaadka kuwaasoo ay sheegtay in qofka ay ka kaalmayn karaan in uu ka badbaado cudurkani ugu dambeynta waxay sheegtay fawsiye abuukar nuur in dadaal xoog leh ay ugu jiraan sidii loo xakamayn lahaa cudurka coronavirus oo haatan u muuqda mid si xooli ah gudaha wadanka kusii faafaya kulanaasin ayaan idileena saaxiibeel xulasha wareysida ayaa dhegeysanaysaan radio cadan waa la socotaan meel walbaa joogtaan kulan wanaagsan ayaan idileena saaxiibeel markaan haddaan eegno wasaaradda ee gaashaandhigga dowladda federaalka soomaaliya war-saxaafeed ay soo saartay waxaa maantay ay ku sheegtay in maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ay baarto kiiskii kufsiga ahaa oo ciidamo ka tirsan milatariga soomaaliya lagu eedeeyay kaas oo ka dhaca deegaanka janaale ee gobolka shabeellaha hoose ee maamulka koonfur galbeed waxaa lasoo warinayaa in maxkamaddu ay arintaasi ay hadda kadib bilowday waxaana mas-uuliyiin ka mudan maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ay gaareen deegaanka janaale gobolka shabeellaha hoose si baaritaan loogu sameeyo dalabkan ay wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk ay soo rotay magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe haddaan dib ugu laabto waxaa iyaguna caaway su-aal weydiinteeda jowhar ay ka bilaabatay xildhibaan aadan faarax kala dire oo ka madax xubnaha baarlamaanka maamulkaasi kuwaas oo loo haysta dambiyo dagaal oo ka dhaca deegaanka wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ee koonfur galbeed waxaa lasoo warinaya ciidanka booliiska caaway inay dhowr jeer saldhigga ciidanka jowhar ugu yeereen xildhibaan kadibna su-aale ay weydiiyeen waxayna u sheegeen in subax kasta uu saldhigga yimaado si su-aalo dheeriyo ku saabsan dambiyada dagaal oo lagu eedeynayo oo ka dhacay walaweyn wax lagu weydiiyey islamarkaasna baaritaanka ay toddobaadkan socon doonaan qayb guddoon barnaamijka ayaan soo gaaray wax markaan kusoo dhawaataan kalamaan dumarkuu ka tegay iyo daymada aruurta dalka iyo dadkaba samir allahayow ka deeqsii allahayow ka deeqsii aamiin aryaadhaha allahow naxariistee mabaalihii hoballada waa beri cumar cabdulle shooli waa xijaabta ee ha leeska cafiyo war aniga waxaa iigu darrayd marxuumka allah u naxariistee saaka markaan idaacad ka dhegaystay maaweeliyihii hoballada waa beri cumar maxamed allah u naxariisto markaasaan neerafoosa inta ku noqday baan iska demiyey raadiyihii marka waxaan odhan lahaa weriya ku sheegyada wararka sheega wakhtigan waxaad taqaaniin sheega waxaadnaan aqoonin ha sheeginine war wakhtiga la joogo jahligu wax cudurdaara ma leh marka weriyaha madaalihii inta maqlay maaweeliyaha dhahaayo waxay caddaynaysaa inuu xataa internetka uusan gelin oo uusan fiirin waxa uu ahaa war aan halkaas mayn liyaabas shalay ma idaacadda ka dhagaysadaayey jan carruur ah ayaa xeebta ku qallibmay ayagoo badda ku dabaalanayay kii haana sadoo dadka ka dhex jiraan aryaxaadu la yaabaysaa wa'da iyo ba'daba kale ma yaqaaninoo kuwaa cawaday mugay warka akhrihayaan haween wanaagsan ku dhahaya subaxina suwax wanaagsan ma arkino adheer cabdullow waanadaas waa kaa qawa haye arkahee haddaxaan idin lahay war miyaadnaan arkin weriyaal lahaya maxkamadda ciidamada qalabka sida war haanoleeyma dheegne maanta waxaa la furay kala fadhigii baarlamaanka madeeyow adiguna dadaad la yaabaysaa beri gashow dhahaantaanaa lagaa fujila'ya war miyaadnan arag wale dabley huwaysan oo baskoolada wadata guddoomiyaha gobolka kuwa dhahayana yaa miidinkaan maqal dagaal lama khawiil u dhexeeya aadhaca iyo koole waxaan kaloo la yaabay kuwa dhahaya afarta darjiino war sidoo kale miyaadnan arkin kuwa dhahaya xalay robabaa magaalada ka daayay ekas kontarool waxaa lagu arkay lagu gacanoo mataanaa ninkii dhahayaaba idil joogaba maxaad ula yaabaysin ummadda kale aryaadhaha ma waadan maqlina qarax dhacay dad ku dhaabacmay ah istibaalka la keenay mar dhowna waxaa la filaa dhaabaca inay u dhima doonaan war waa nala fogaata warxumada wariya isku sheegyaduye qaar badanoo af soomaaliga yaqaanoo wariyaalihina waa jidhaane allaha u naxariisto cumar cabdilla shoolli madaalihii hobollada waa beri samir iyo imaanna allah ka siiyo bulshada gaar ahaan qaraabadiisii aryaadhaha maaweeliyaha hoballada waa beri kuwii saaka dhahaya waxaan ku soo xusuusnay faatimo qaasin hilowle allaho u naxariistee markii ay dhimatay aa mid wariyahu waxuu maqlay faynuustii fanka mugaasow idaacadow jooga inya ku soo kallahay oo wuxuu yidhi allaha u naxariisto faynuustii faatimo qaasin hilowle war nimayow allah u naxariista intii dhimatay ee inta nool waxaan dhihi lahaa dadka iyagu hoggaan maamuliya madax hadduu waayey miyuu waayey shacab geeska mara moolkan lagu tuuray milatari difaaciya hadduu xoog mitida waayey dhallinyaro midowdiya miyuu waayey qalin maallo haddii uu maxkamad caadiliyo sheekh muftiya waayey miyuu waayey shayb kala maslaxa laba ismaagaysa hadduu oday mas-uuliyad gutiya maato koris waayey miyuu waayey wiil aan mushkilad kula dhex meeraysan warlanjirin hoob caafimaad waaya dhimasho muwaayow allah u naxariistay gabagaa waxaan ku soo xasuustay abwaan maxamuud cabdilla coofey shariif soomaali tixdiisii ahayd haddaan weynay welad khayr qaba oo waalidka xushmeeya miyaan weynay waagii beryaba wacalna tuuryeeya ar dadkan tuuryuuma naqatee ilaahay waxaan soo marna naguma soo celiyo allahana na dhaafso wixii dhiba war waxaan maqli jiray wiil haddoo adeer waayo abti ma waayo warnimayo war ma haysiine roobow ii guriga uu ku xirnaaba qaylaa ka soo yeertay war ma gurigiyaa karoona ka dumiyey aryadhaha hadda ka hor nimaa yidhi waa u malaynaya kaneecadaanu inay ummadda laynaydo war roobow sidii abdajanaha antilahka dhaarmadi adoon la saaray war baayo bakool miyaa xeeble xaggee doon loo saarayaa asagaa xeeb uu samaysanaya daaqaduu ka baxo keliya ma loo bannayn karaa war dogayaw heebta baraawo nibad inolali usaahirtiya roogda waran shabaydabo miyaa haab ahayn war waad waalan tahaye nin la dayn rabaahe wadda ma waayo war warkaa naga dhex gelinine askartii roobow ilaalinaysaa dagaashaa la yidhi mid ka mid ahna waa la dilaa la yidhi xildhibaan maxamed xasan idrisle wuxuu yidhi dagaalka askarta waxay ahayd shirqood lagu dili rabay roobow madaxweyne farmaajona toban jeeraan u dignayou yidhi war markay u digaayeen in askartu dagaalami doonto miyay ogaayeen maya in roobow ula boc loogu tukubayay ogaayeen isan ushushukaayagad madaka dambu usi dilaa la kala ballamay war maxbuus lagu kor diriray dil uma dhinno war roobow weli waa nool yahay warka naga dhegaysta xildhibaanku wuxuu yidhi hadduu roobow dembi leeyahay berri maxkamad hala keeno haddii la rabo beenbeen in lagu dilana farmaajo taas ku fakan maayo ma astaanta qaranka in loo dhaartay arrinta roobow gaartay waryaa four point five hortaba waa lagashaalgaadadi waryaa jooga albaabka aad gargaraacaysaan xaafad maahana waa xabsi waxaa kaloo mugoo warramaya xildhibaankaasu yidhi madaxweynuhu gurigow ku jiro sharciyow ku joogaa sharci darra in dad ugu xiraadaana sharci naqamayso ee odagu labadaas arrimood ee odagu lamadaas arrimood hees waafajiyahe war anugu maxbuus siyaasad u xidhan oo aan maxkamad la geynayn milatari xoog ku qabsada dalaan ku arki jiri war miyaan laysu ekaysiin karin heetaas masale garuungun isku duub ahaahe aryaadhaha waa lay doorta waxaan rabaana suubiha nabeetaasu soco mayso warnimayo waxaa la yidhi qidadan samaystiiyo qorshihii jacaylkuba qalqallooc ka bixi waa khudbadaha xildhoonkiiyo sida madaxda qaarkood ballanqaadyadoodii dadka lagu qaldaayoon hadhow qodob la fulinayn ummaddii ku qanacdana dib ka qoomameeyeen xitaa waan qiyaanoo sasabiya qalqaaliya been qiimo badan iyo qarash layska dhiibiya heblaqaaliyey iyo hadal lagala qiil waa ee qaab kaleetiya qasab igu jeclaaw iyo qore caaradiis iyo feer iyo qaninyiyo qoolsagaaryo iyo xoog ma ku raadsadaa qoys dodda aad tirisay iyo dulmiga waa kula qabnaa qalalaasa dagaalba loo qiildayayaa qiimihii nolosha la khasaarinayaa qalad baa qalad lagu sahayaa warnimay waxaa la yidhi dadku jaranjar maaha iyo biraad jaga ku doontaaye waa raacaga juglayn waan ognahay jeeska atumiy warnimayow madaxii hay-adda aamin ambalas diktor cabdilqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan wuxuu yidhi kama qayb qaadan karno gurmadka koronafirus sababtoo ah shaqaalehin uma tababarnou yidhi qalabkiina uma haysano layskaga difaaci lahaa dowladda iyo hay-adaha kalena wax taageeraha oo gaadiidkeenna ay siiyeen ma laha digtoorkaasi daacadsan ayaa yidhi soomaaliya loo soo tababartaa waa lagu tababartaa war waxaa la yidhi daryaan culus goortu dhaco siiga koru duusho ama ay dil wadareed dhigaan ururadiimeedku degdega ambalaasyo u tagoon daahin baa jiree dadaalkay wadeen iyo maxaa aamin lagu diiday dembi miyay galeen dhaawac bay daabulahayeen aryaadhaha dictor cabdiqaadir seefweyn wuxuu yidhi toban iyo afar sanaan wadnay hawshaan welina dowladda garab iyo gargaar kama helin war intaasa soon garab helin hadduu shaqaynayo madaxweynaha dalka isagaa istaahilay maala doorto waa codaysay warwar ma haysiin dowladda soomaaliya waxay sheegtay canshuurtii iyo raashiinka in ganacsatada ay ka dhintay qaarna ay ka dhaaftay marka ganacsadiii raashiinka qaaliyeeye asigaa dembiga leh baylina wuxuu yidhi cudurkaan inkaarta qaba lacaguuna dhaafiyey allahna dhaafiyo war madaxweynaha puntland siciidani maanta wuxuu cafiyey laba boqol oo maxaabiis waxaase leeyahay madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen wuxuu cafiyey kow iyo toban maxbuus marka ma intaas aad u xireed mise waxuu ka baqayla cafiska warwar ma haysiine puntland wadaadkii la dhihi jiray sheekh rusheeye dembigii ku soo hoogtay waxayna tiri wuxuu marin habaabiyey koronafirus dadka uu hayo anigana daawo hayow yidhi inuu rusheeyowna rabaa war koronafiruskan dunidii ka yaabtay ninkii dawo u hayaa muxuu maraykan u geysan waayey halkaasuu lacag badan ka soo heli lahay war madaxweyne donald trump wuxuu yidhi lacagtii waa ka goostay w h o kadib markay korona wax ka qaban weysay warwar ma haysiine kismaayo laba nin oo korona qabtaa ku fakatay ilaa haddana waa la raadinayaa dadkana kala oroday galeen war labadii hargeysa ku fakatoo ninkuu yidhi anay ila barjaynayaan ma la soo qabtay horta soddon iyo labadii muqdishaayaan hore koronaha laga helay xaggey joogaan war haadha cabdixafiid wasiirka nairobi uu ku karantiilan yahaa la yidhi ma fakaday war farxii muraad ma ku sheegtay war agaasimihii honkeybal ilig imaaraadkuu ku karantiilan yahaa la yidhi ma fakaday ma dul yaraa kuu sheegay war dul yarka laftiisu gaalkaayuu ku karantiilnaaye ma dadkaaga dhinac ka raacbaa la yidhi war gaalkacyo karantiil wiilka goorma yeelatay miyaan qoorya xero lagu dhaarin yaa dul yar qoorya xere ka aaminaya mugga war wiil yaroo kalamaan inta ay jirta ku tixnaayo duubaayey dadkii xaafaddiisu waxay u bixiyaan abuukar kalamaan annaguna waxaan leenahay abuukar kalamaan ow kalamaan aad ka mid tahay war ninkaasi waa haydhiskaha kalamaana soo dhoweeye aryaa haydhis haydhis ma naqaana makaydkii kalamaanaad ka wadaa war ninkaas dulqaad horta wuu leeyahay hadduu muddo badan duubaayey gabaygii hankoolka heyd oda cabdulle iyo hi hi hirimada isaaq war intaas kaliya ma duubine cabdikuus iyo macluul muuse jooxu codadkoodiiba soo duubi mayn war ra-iisul wasaare kheyre oo xafladda xili wareejinta qoorqoor khadka telefoonka uga qayb galay wuxuu yidhi anigii fiqiga isku soo aadmeeyey fiqi ha hormaro kadibna fiqi wuxuu yidhi ra-iisul wasaaruhu ha galo kadibna kheyre wuxuu yidhi hadhow ay hadhihi doontaa xilligaan hadli lahaa ayaa kheyre isku soo aadiyey haddaba galay hadal kadibna fiqi wuxuu yidhi maya ra-iisul wasaare waa fasaxan tahay maadaama galmudug noo toosisay kadibna kheyre waa qudbeeye wuxuu yidhi caawa waxay ahayd inaan joogo xarunta galmudug ee dhuusamareeb waa habeen taariikhi ah safka hore waxaan dareemi karaa inkastoo aan idinla joogin in xarfaan culus ay fadhiyaan galmudug midnimada hala ilaaliyo horta reer galmudug khayre abaal bay u hayaan saan isleeyahay waxaana la yidhi hadduu labadii urur oo na dhibay khayra ka adkaado arrin lagu heshiiyana galmudug dib uga aasaaso urdugaanka soomaalida loo aqoonsaday warwar ma haysaane wariga gurbi maanta maxkamadda la soo istaajiyey agaasimaha goobjoogna wuxuu sheegay inuu xanuunsan yahay war gurbiyo haddii la soo gurbiyey waa xanuunsan yahana la yidhi meeshii dadka karoonaha qaba lagu gurbinayo ama lagu gurbiyo isagii karoona gurbiye war gurbiye haddii maxkamad loo soo gurbiyey alaabtii waa la gurubsado oo yidhi ciddii gurubsatay inuu caddeeyaa laga rabaa warwar ma haysaane ayadoo karoona jiro ayaad kuuriyada koonfureed doorasha ka dhacaysaa haddayba taas kuuriya ka jirto nabee taanyana dib loo dhigi maayo war adiga ma musharaxaataa doorashadan maxaad ugu koolaysantaha war cabdiraxmaan bishakur doorasho kama hadlayna wuxuu yidhi markii weriye washington jooga loo hanjabaayey waan filayay inuu weriye muqdisho jooga la xidhaayo balse u malayn mayn in farmaajo uu xidhaayo haddaba yaa ku yidhi farmaajaa xihay waa yahay mafaadaa xihay war gurbiya asagaa wax la gurubsada sheega waana la gurbiye aryaa awliyaadaasi marka la gurbihayo
baxa beeruhu haydeen baxaane war yaan lagu gurbinina gurbi
fariintaas iyo xubintii ka horreysay kalamaan waxaa gabagabo ahayeen barnaamijka caawa soo saaray halkaan uu ka tabanaya anigu xasana saaxiibada maan nuure axmed iyo cumarna ay si wajira u farsameynayeen waxaan kaga tegay si bilowga barnaamijka ayd ballan qaadiyey waxaan leena saaxiibil ummadda soomaaliyeed gulyo gobonimo
waa badbaadadeeni Kudaqa waa badbaadadeeni
warbaahinta caalamkiyo wasaaradda bariga ee caafimaadku sidayna bari Badbaadi naftada weeye Badbaadi naftada weeye Badbaadi dalkada weeye kabogo baaqiyo warqo ku dhaqan waa badbaadadeeni Kudaqa waa badbaadadeeni Anagu boqolkiiba boqol bulshooy muslim baynu nahay galaayo markay timaado isinka la cuskada